wararkii caalamiga ahaa ee looga hadlayay dibudhiska iyo maalgashiga soomaaliya ayaa goordhow lagu soo gebagabeeyey magaalada nairobi ee dalka kenya shirkaasi oo ahaa kii koowaad ee noociisa ah ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan konton shirkadood iyo hay-ada kale wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere ayaa waraysi la yeeshay doctor cabdulaahi xayir ducaale agaasimaha guud ee wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga ee soomaaliya oo sharaxaad dheeri ah ka bixinaya shirka iyo qodobada diiradda lagu saaray bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad mahadsantahay yaasiin ciise wardheere kulankaynu ku kulnay magaalada nairobi annagoo ka qayb galayna shirkii ugu horreeyey ee soomaaliya dhinaca maalgashiga iyo dibudhiska soomaaliya oo ka dhacay magaalada nairobi shirkan waxaa qabanqaabiyey jambarka soomaaliya iyo jambarka kenya iyo hay-ad la yidhaaho hard fan africa waxaana indhoorskareeyo ogolaaday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha shirku saasuu ku bilowday shirku maalintiisii labaad ayuu marayaa waxaa ka soo qayb galay kambaniyo fara badan oo caalamiya iyo wadamada daneeya arrimaha soomaaliya qaarkood waxaa kasoo qayb galay qaramada midoobay n g o yo iyo maalgashadayaal fara badan markaynu ka hadalno dhinaca maalgashiga oo annaga naga khuseeya waxyaabo fara badan oo laysla soo qaaday horta muhiimaddu waxa weeye waa in la dejiyo la sad abgareeyo sharciga maalgashiga dalka voria investment law wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu iyadoo arrimaha ka duulaysa muddadii gaabnayd ee kumeelgaarhka laga baxay waxay diyaarisay guddi arrimaha soo diyaarisa waxaana la diyaariyey sharcigii maalgashiga shisheeye hadda ayuu dhammaaday underdrafti buu ahaa waxaa la horgeyn doonaa khamiista berito ah ama khamiista dambe golaha wasiirada marka uu soo baxo sharciga maalgashigu ayaa maalgashadayaasha shisheeye dalkan danaynaya iyo kuwa soomaaliduba ay maalkooda qofkii danaynaya uu gelin doonaa xayirow dad fara badan baan arkaynaa iyo shirkado aad u fara badan oo danaynaya inay soomaaliya maal gashtaan sidee baad ku kala xulaysaan kuwa tayadoodu wanaagsan tahay ama rikoorka wanaagsan iyo taariikhda leh ee dalkan burburay wax ka qaban kara had iyo goor marka dalka uu sanoo kale u burburo ee uu dal khayraal danayahay waa loo soo tartamaa dad fara badan oo dad wax qabanaya dadaan wax qabanayn ayaa yimaada marka sharciga maalgashiga shisheeye ayaa kala hufaya shirkadaha annagana waxaan nala soo xidhay shirkado fara badan intaan shir ka qayb gelaynay oo dananaya arrimaha soomaaliya mid kastana waxaanu ku xidhnay marka sharciga maalgashi shisheeye golaha wasiirada la horgeeyo baarlamaankuna ansixiyo ayaanu idin kala saari doonaa waxaa jira burbur weyn oo runtii meel walba gaaray oo soomaaliya inkastoo waxyaaba horumaruna weli ay jiraan xilliga burburka maxaa mudnaan gaara idiin leh haddiiba sidan haatan loo danaynayo soomaaliya iyo khayraadkeeda iyo dibudhiskeeda meelaha aad is leedahay muddooyinkan soo socda shirkadaha maalgelin waa tixgelinaysaan oo dalku dib uga soo kaban karo maxaa ugu weyn bay kula tahay horta dhaqaalaha dalka waa in dib soo kabto soomaaliya imika rajo fiican ayaa ka muuqata intii dowladda kumeelgaarh ka baxday waxaana muuqata rajo nabadeed waxaana aad iyo aad u muhiima in soomaaliya maanta iyadoo laga hadli jiray siyaasadda burburkeeda iyo dibi heshiisiinta maanta laga hadlayo maalgashi iyo dibudhis waa arrin tallaabo hore loo qaaday marka meelaha soomaaliya qaniga ku tahay ee maalgashiga ee ay wasaaraddu diyaarisay waa afar iyo toban sektaroo waaweyn waxaan ka xusi karraa iminka in la maalgeliyo arrimaha kalluumaysiga beeraha xoolaha nool real estatka ama dhismaha dalka dalxiiska enerjiga ama tamarta iyo wixii soo raaca marka afar iyo toban sektor oo waaweyn ayaan u diyaarinay maalgashadayaashu in ay maalgashadaan ee dadka soomaalida ee hantida leh ee dibadaha jooga ama shirkadaha waaweyn leh iyo kuwa afrika markii ay idiin sinmaan marka la eego khibradda iyo aqoonta gaarka ee sida lagu tixgelin karo wax looga tilmaamo tusaale ahaan xeerku xeerku wuu qeexi doonaa isaga ayaa qeexi doonaa sida loo kala saarayo marka ay maalgashiga noqoto xeerkaa qeexaya marka uu maalgashaduhu yahay foreign investor ama uu yahay nin muwaadin ah mar kastaba tixgelinta koowaad haddii aanay jointy venture ahayn oo aan ahayn maalgashi laga wada leeyahy shisheeyo ay muwaadin wada leeyihiin mar kasta waxaa tixgelinta leh qofka shisheeyaha qofka soomaaliga ah ugu dambayntii waxaa jira mashaariic aad u waaweyn oo ilaa iyo xorriyadda soomaaliya ay qaadatay la hirgeliyey ama ha noqdeen kaabayaasha dhaqaalaha ama kuwa aad tilmaantay ee khayraadka dalku leeyahay ee shirkadihii hore ma la tixgelinaya mase waa kuwo cusub waxa haatan idinsoo dalbaday horta shirkadihii waaweynaa ee waddanka wax ka qabtay sida warshadihii dalkoo aad u burburay dadkii dhisay tixgelin aad u weyn bay leeyihiin oo markaa dadkii dhisay iminka jidadka oo kale dadkii dhisay tixgelin bay leeyihiin cusbitaallada dadkii dhisay tixgelin bay leeyihiin marka maadaama innagu ay nahay dal burburay ciddii noo soo horraysa ee wax dhisaysa aad baynu usoo dhaweynaynaa iyagaana briyotiga siinayna kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulaahi xayir ducaale agaasimaha guud ee wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga soomaaliya oo u warramaya waryaheena yaasiin ciise wardheere oo jooga nairobi